hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay 500 oo qoys kuwaasoo ku nool waqooyiga magaalada kismaayo islamarkaana barakacayaal ah deeqdan oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis saliid iyo caano ayaa waxaa hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland garab ka siiyay hay-adda camuud foundation faysal maxamed maxamuud xogayaha xafiiska hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland ayaa ka warbixisay gargaarka ay gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay tahay maalintii labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaan halkan ku qaabinaynaa deeq raashinaha oyna soo gaarsiiyeen hay-adda camuud foundation deeqdaasoo ka kooban shan boqol oo qoys oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee halkan degan dadkaasoo ah dadkii jilicsanaa ee kasoo barakacay fatahaadihii iyo abaarihii kala dambeeyey ee ka dhacay deegaanada jubbaland waan uga mahad celinaynaa hay-adda deeqdaas iyo mucaawinada ayna soo gaarsiisay ee dadka barakacayaasha ay ugu talagashay kajugri ahaan waxaanu uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ay ugu shaqaynayaan dadka jilicsan ee ku dhaqan deegaanada jubbaland gaar ahaan waqooyiga kismaayo waxaanu kajugri ahaan ballan qaadaynaa inaanu la shaqayn doono cid kasta oo gacan ka geysanaysa caawimada iyo taageeridda bulshada jilicsan ee reer jubbaland gaar ahaan barakacayaasha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay ramadaantu waa wakhti aada u sii adag oo ka duwan wakhtiyada kale oo wakhti la sooman yahay weeyaan ilaahay waxaan ka baryayaa cid kasta oo wakhtiga ramadaanta iyo wakhti kaleba caawimo geysatay oo dadka caawisay inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro camuud foundationa maanta halkan nala joogtana aad baan ugu mahad celinaynaa